tiknoolajiyada oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay si xawli ah uga hana qaatay dunidan casriga ah ayaa waxay kaalin laxaad leh ka qaadatay horumarada ay dunidu ku tallaabsatay iyadoo loo adeegsado siyaabo kala duwan wadamada caalamka ayaana inta badan ku tartama sidii uu mid waliba u noqon lahaa kan ugu horeeya ee dhanka tiknolojiyadda qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey qaabka ay tiknolojiyadda casriga ahi uga qeyb qaadan karto horumarinta nabadda abdulaahi cali haddii aad boostiyadaada ama twitter ha ahaado adigu any kind of technology ha ahaado haddii aad si qurux badan oo xadaaradda adduunka la socoto oo maaragtay mowqifka iyo maaragtay midnimada ka hadlaya aad inta had jeer kaga qeyb qaadato waa technolojigaas waxaa la dhihi karaa dhankii quruxda badnaaba oo qeyb qaatay magacayga waa faysal waxaa jiro hadda aalado fara badan hadda annagaa isticmaalo sida facebook whatsapp youtube twitter skype waxyaaba fara badanaa jiro hadda oo social media oo ugu horeyso maanta hadda erey qortid waxaa laga yaabaa halka qof inay ku xiran tahay afar kun ama ama saddex kun ama laba kun markii la eego dhanka facebooka waxaa laga yaabaa erey keliya inuu adduunka bedelo hal erey keliyana adduunka inuu burburiyo marka adoo maanta hadda social media ku jiro oo haddana maanta qof caaneed bulsho fara badan ay ku xirantaa tahay waxawaaye nabadda waxyaabo fara badan oo ka hadlaya haddaa dhigta waxaa aaminsanahay in waxay iska bedeli karaan aaladahana hadda sida platformka oo facebook oo kale whatsappko kale waxawaaye dad fara badanaa jiro oo friendsyo badan ku leh baraha bulshada marka waxaa dhihi lahaa xataa qeyb weynay ka qaadan karaan in macnaha wanaaga iyo macnaha muhiimadda anaga horumarka inoo leedahay